asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa ahalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtida maanta ee aan hadba ku soo qaadano xubin murtiyeed aan isleenahay bulshada ayay wax shiiqsi ah u leedahay ama barasho afeed ayay u leedahay ama mid xayawaan bay u leedahay ama mid xigmadeed bay u leedahay mid xigmadeedu waa wixii dee daboolan ee lagama guuraan ah mid haddii ilaahay kuusama ogol yahay ee afkordhinta intaba waxyaalo fara badan ayay kaa anfici kartaa haddii eebaydmahayo waa marka laga hadlahayo dhanka xubin murtiyeed xubin murtiyeeddu waxay leedahay erayo fara badan oo iyada ku daxaaran ama ku shaqlan ama ku gaaran kuwaasoo ah kuwa haddii eebaydmahayo hadba dhinacii aad ka qabsato adiga kuwa anfici kara dhinacyada aad ka qabsanaysana mar bay noole ka hadlaysaa marna waxay ka hadlaysaa dhul mar waxay ka hadlaysaa dhibaato mar waxay ka hadlaysaa dheef marba wax ayay ka hadlaysaa iyada oo wax kaa tusaysa dhinacyo kale oo kala duwan taanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaan xusuustay gabay cabdulaahi macalin axmed tiriyey oo eebahawr raxme uu dhehayey kac gardaadi wiil laba yidhaa xaaduq gaamurey inuu gumuradiisii dhexlaa looga gudayaaye kaba yaraa hoggaan gobonnimo agaasa bixintii ayaan xusuustay gumuradaas ayaa ay soo jiidatay nin baa nin la hadlahaya waxa uu arkay mid fadhiidaho calool weyn oo maaragtay dadka urweynaadka qaba oo xundub leh isaga oo mid wiiluu dhalay oo raba inuu u dhiibo kioo yara maaragtay inta cumaamadii yara xagga dhigto shaatigii laalaabtay oo markaasuu ninkan maxaad u dhiibi rabtaa suuye wiilka yara ii dhashay baan leehay ee bambixi aad dhahad gardaadisku waa bambixis markaasuu mahmaahdan cajiibkaa ayuu soo qabtay oo uu indhaha ka saaray waxa uu yidhi nin gumaar leh wiil ii gardaadi lama dhaho tusaalaha halkaas kaaga jira de tabar xumo unbuu ka faa'iidaya kana gumaar buu leeyahay waxaan u malaynayaa walow waayahan dambe gumaartaas aan aadba loo arag ama kii xitaa gumaar lahaaye oo magaalada iyo tuulooyinka iyo dhar loo xiday oo uusan iskaba qaawanayn oo waagi hore de kurada waxaa lagu ogaan jiray oo iska feeda qaawanaan jireen marka midka gumurada leh ama gumaarta leh ama xundubka leh waa la yaqaanay midka aan lahaynna dee waa la yaqaanay intaba wuxuu yidhi nin gumaar leh wiil ii gardaadi lama dhaho haddaad dhahda de gumuradiisi waa kaa cabdulahi macalin axmed gabaygiisa uu soo qaban haye uu leeyahay kac gardaad wiil laba yidhaha xaadiq gaamurey inuu gumuradiisii dhexlaa looga gudayaa uu leeyahy oo dee inuu dhaxlo oo gumaartii ka dhaxlo ayaaba macquula mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayn xubinteena murtida maanta idamkii iibe waxaa la yidhi gaajo dadweyne daalim cir weyn baa sababay gaajo dadweyne daalim cir weyn baa sababay